بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم وbارك على نبيinا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين qال رحimه الله ma yuqاl في الmجلس في الmجلس ay ma yuqاl في الmجلس w qاla rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم الmجلس waa makan الجuluس yacni markii meel la fadhiyo ama mejlis iyo makaan fadhi lagu sugan yahay waxa la leeyahay markii la damco in laga istaaga makaanka qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man jalasa fii majlisin qofkii fadhiista meel la fadhiisto fa kahura fiihi fa kahura uu bato fiihi majliska dhexdii laqaduhu buuqiisa uu bato faqaala yidhaahda qabla an yaquuma min majlisihi daalik majliskiisa intuusan ka kicin ka hor yidhaahda subxaanaka allaahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk subxaanak ilaahu adigaa xumaan oo dhan ka hufan oo ka nasahan allaahumma allahayo wabixamdika macnaa alla waan ku nasahayaa way wabixamdika ee wamutalabisan bixamdika xaalan ahay mid ku dheehan adiga mahadintaada ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa anta adiga mooyaan astakfiruka allo waxaan kaa dalbanayaa inaad ii dembi dhaafto wa atuubu ilayka adiga ayaana kuu toobad keenaya on kuu soo noqonaya qofkii sidaa yidhaahda ma yidhaahdo qofku sidaa ilaa kafara allaahu lah ilaa alla wuxuu u dhaafaa maa kaana fii majlisihi daalik maa kaana ay maa xasala wixii xasila ee dhaca fii majlisihi daalika majliskiisa wixii ku dhaca oo khata ah oo gaf ah ilaahay waa u dhaafaa subxaanahu wa tacaala wa fii xadiidin aakhar annahu idaa kaana fii majlisi khayrin hadduu majlis khayr ku sugan yahay kaana wuxuu noqonayaa ka taabici lah khatmi oo kale buu u noqonaya macnaa wixii jalsadii wuxuu kusoo khatimo oo kale buu u noqonaya macnaa hadduu khayr ku sugnaa ee ducadan uu la yimaado hadda ducadaasiyo khayrkaas buu ku khatimay wa in kaana majlisa takhliiqin hadduu ku sugan yahay majlis khayr iyo sharba isku daran yihiin takhliiq waa majlis isku dheehan wey fiihi khayrun wa fiihi shar majliska intuu ku sugnaa khayrna waa dhacay sharna way dhacday labadiiba majliska waa ku sifaysan yahay hadduu majlisku sidaa yahay kaana ducadu waxay u noqonaysaa kafaaratan lah kafaaro gud bay u noqonaysaa hadduu dembaabana oo kafaaro gud bay u taho dembi dhaaf bay u noqonaysaa haddii uusan dembaabin ee majliskaas khayr iyo wanaag uu ku sheegayana hadda waxay u noqonaysaa wax lagu soo khatimay jalsadii mar walba waa khayr weeye macnaheedu marka adugu marka majliska doonto ku sugnow majliska markaad gebagabaynayso inaad ama aad ka istaagayso ood ka tegayso inaad dikrigaa la timaado waa muhiim subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk kafaarat lmajlis baa loo yaqaanaa ducada waxaa loo yaqaanaa kafaarat lmajlis majliska kafaaro gudkiisa wey xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu tirmidi raximah اllah min xadiidi abi hurayrata radia allahu canه qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm ma min qowmi yaquumuuna min majlisi laa yadkuruuna allaha tacaala fiih ilaa qaamuu can mili jiifati ximaarin wa kaana xasratan wa kaana lahum xasratan maa min qowmin qowm ma jiraan oo yaquumuuna ka istaaga min majlisin majlis majliskaasoo laa yadkuruuna allaha tacaala fiihi alla aysan ku xusaynin majliska dhexdii qoomka ma istaagaan majlis ilaahay aysan ku xusaynin ilaa qaamuu ilaa waxay ka istaagayaan can mili jiifati ximaar dameer baktigiisaoo kale ayay ka istaagayaan dameer baktiye oo kale wax ah ayay ka istaagayaan dameer baktiye aad buu usoo shiiraa haddii waxaasi ay ka istaagaan ama ay ka istaagayaan ou ahaan lahaa wax raa'ixa leh urkiisa lalama joogin majliskaasi ay ka istaagayaan waa majlis quruna maxaa yeele hadda ilaahayba laguma xusin meelaan ilaahay lagu xusinna meel khayr lama aha majlis aan lagu hayn dikrullaahi casa wajal majlis faa'iidala ma aha wa kaana lahum ayaguna wuxuu u noqonayaa xasratan shallayta buu u noqonayaa way ka shallaynayaan waa qowmkii majlis fadhiistay ayagoon ilaahay xusinna ka istaagay majliska awal iyo aakhirba dikrullaahi laguma hayn majliska noocaasa waxaa ku dhacaahi inta badan waa laqwi waxaa jir majliskaasi ka dhacaya waa waxyaabo xaaraama sida badan haddii khayr ay tahay lagama waayeen dikrullaahi meel khayr lagu hayo meel khayr lagu hayo dikrullaahi kama marnaanayo subxaana wa tacaala laakiin majaalista dikrullaahi ka maran waa majaalista aan wanaagga lagu hayn ee sharta iyo xumaanta lagu maleegayo majaalista noocaasa qoladii fadhiisata ka qeyb gasha kadibna ka istaaga ayagoon wax dikrullaahi ka mida la imaan subxaana wa tacaala waxay ka istaagayaan wax la mida dameer baktiyey oo kale xasre iyo shallaytana way ku noqonaysaa yowma alqiyaama maxaa yeele dembiyada majliskaasi ay ka ximbaareen waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu kula xisaabtamayo ka shallay doonaa akhrajahu abu daawud min xadiidi abi hurayrata radia allaahu canh allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas laa khayra fii kaiiri min najwaahum faqitaanka in badanoo dadka ka mid a faqida ay faqayaan faqu majaalisu ka dhacaa soo ma yacnii faqida la faqayo iyo majaalista gaarka ah ee la yeelanayo in badan oo ka mid ah khayr ma lahan buu yihi alla subxaana wa tacaala yaa laga soo reebay ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ilaa qofta dadka sadaqo faraya aw macruuf macruufkuna waxaa soo gelaya khayr walba kullu khayr waa macruuf khayrkaasi wuxuu doona ha noqdo waxaa soo gelaya majaalista cilmiga waa khayr majaalista culumta lagu baranayo diinka lagu baranayo majaalista xalaasha iyo xaaraamta lagu baranayo majaalista mawcidada iyo waanada lagu hayo oo la ysku waaninayo majaalista khayrka iyo wanaagga la ysfarayo aw macruufin bay soo gelaysaa aw islaaxin bayna annaas ama heshiisiinta dadka la heshiisiinay islaax bayna annaas dad diriray isku dhacsan islaaxooda iyo heshiisiintooda majaalista lagu hayo maxaa yeele alislaax bayna annaas waa min afdal alacmaal qur-aankana meelo badan baa ilaahay ku booriyey subxaana wa tacaala sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalamna axaadiis badan ayaa kusoo aroortay majaalistaas marka majaalisulkhayrka ah mooye wixii ka soo hara ee majaalisa ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala khayr ma laha wa can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi falama kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam qalamaa kaana rasuulu llahi sal slam yaquumu min majlis qalamaa kaana rasuulu llah waxaa yar buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam yaquumu inuu ka istaago min majlisin majlis inuu ka kaco xataa yadcuu ilaa uu ku ducaysto bi haa ulaa'i dacawaat ducooyinkan ilaa uugu duceeyo liasxaabihi saaxiibadii oo wuxuu dhihi jira allahuma qsim lana min khashyatika maa taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik allaahuma qsim lana ay allaahuma ajcal lana qisman wa nasiiban wey macnaheedu allaahuma qsim lanaa ay allaahuma ajcal lanaa ilaahow waxaad noo yeeshaa hoodna siisaa qisman wa nasiiban qeyb ilaahu naga sii min khashyatika cabsidaada alla ka cabsiga ilaahow qeyb naga sii oo ha nagu qadinin oo naga dhig kuwa adiga kaa baqa allaahuma qsim lanaa allow waxaad naga siisaa qeyb iyo nasii min khasyak min khashyatika xagga khashyadaada iyo cabsidaada waxaad naga siisaa maa shay naga sii ilaahayow taxuulu bihi aada ku kala teedayso beynanaa annaga dhexdeenna wa beyna macaasiika iyo macaasidaada in adiga lagu caasiyo iyo annaga waxna kala dhex gala ilaahow cabsidaada naga sii macnaheedu waxa weeye ilaahow waxaadna siisaa khashya iyo alla ka cabsi naga celisa macaasida iyo dunuub inaan la nimaadno oon ku dhacno wa min taacatika taacadaada allow waxaad naga siisaa maa tuballiqunaa bihi wax aan nagu gaarsiinayso jannataka jannadaada jannadaada waxaad nagu gaarsiinaysa ilaahu naga sii daacadaada wa min alyaqiini xagga yaqiintana waxaad allow naga siisaa maa tuhawinu bihi calaynaa waxaad annaga noogu fududaynayso masaa'iba addunyaa masaa'ibta adduunyada allaahuma maticnaa ilaahu noogu raaxay biasmaacinaa maqalladeenna wa absaarinaa iyo aragyadeenna wa quwatinaa iyo awooddeenna iyo xooggeenna maa axyaytanaa inta aadna noolayso ilaahayo wajcalhu allow waxaad ka dhigtaa alwaarisa minaa midkana dhaxlaya ilaahw ka dhig macnaheedu waxa waaye ilaahu midka baaqiga noqonaya nooga dhig weeye xibnahaasi oo intii aan nool nahay ilaa aan ka dhimanayno ilaahu xibnahaasi waxaad nooga dhigtaa kuwa caafimaad qaba wajcal ilaahu waxaad ka yeeshaa ha'ranaa ay idraaka ha'rinaa aargudashadeenno inaan haleelno calaa man dalamanaa waxaad dushooda yeeshaa ciddiina dulmisa yacnii inaan ka aargudanno ciddiina dulmisa ilaahayu ayadana noo yeel oo aargudashadeenna alla waxaad dushooda yeeshaa qolada daalimiinta ahena dulmisay oo nagu gardarootay wansurnaa ilaahu nooga gargaar calaa man caadaanaa ciddii nala colaytantana ilaahu nooga gargaar walaa tajcal allow ha yeelin musiibatanaa musiibadeenna allow ha yeelin fii diininaa diinkeenna dhexdi diinka ilaahu ha naga fidnayn walaa tajcal iddunyaa ilaahu adduunyaha ka dhigin akbara haminaa hamigeenna waxa ugu weyn ilaahu adduunyaha ka dhigin walaa mablaqa cilminaa cilmigeenna meesha uu gaarayana ilaahu adduunyaha ka dhigin waxa ugu dambeeya cilmigeenu gaari karo ilaahu adduunyaha ka dhigin walaa tusallit calaynaa ilaahu ha nugu sallidin man laa yarxamunaa qof aan noo naxariisanaynin ilaahu ha nugu sallidin akhrajahu tirmidiyu alimaamu tirmidi raximah llahu tacala ayaa xadiidkan soo saaray ducadaanna waa duco aada yo aada u weyn jawaanib kala duwanna taabanaysa qofkii ducadan ku ducaysto ilaahay ka aqbalo subxaana wa tacaala waa qof liibaanaya waa qofka ducadan ku ducaysta oo ilaahay uu ka aqbalo subxaana wa tacala waa qof liibaanay maxaa yeele waa duco jamcinaysa masaalixu dunya walaakhira labadaba qofka masaalixdiisa adduun iyo midda aakhiro labadaba duca u kulminaysa oo u jamcinaysa wey wuxuu leeyahay ibnu cumar radi allahu canhu waxaa yar inuu nebigu ka kaco sala allahu calayh wasalam majlis ilaa ducooyinkan uu ku duceeyo asxaabtiisana ugu duceeyo oo muxuu dhihi jiray allaahuma aqsim lanaa min khashyatika maa taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik ilaahayow waxaad naga siisaa khashyadaada xaggeeda waxaad naga siisaa wax kala teedaya annaga iyo macsiyadaada inaan ku caasinayo annaga waxna kala dhex galaya ilaahu khashyadaada ee alla ka cabsiga naga sii macnuhu marka waxa weeye ilaahu waxaadna siisaa khashya iyo alla ka cabsi naga celinaya macaasi iyo dunuub inaan la nimaadno oo noo diidaya inaan ku caasinno daacadaadana ilaahu waxaad naga siisaa wax aad nagu gaarsiinayso jannadaada oo min taacatika maa tuballiqunaa bihi jannatak jannadaada waxaad nagu gaarsiinayso ilaahu daacadaada naga sii yaqiinta xaggeedana alla waxaad naga siisaa wax ay noogu fududaanayaan ama aada noogu fududaynayso masaa'ibta adduunyada adduunyada masaa'ib badanaa kugu dhacaysa waxyaabo badanaa kula soo darsaya waxaad u baahan tahay yaqiin oo aada yaqiinsan tahay qadarta ilaahay subxaana wa tacaala oo aada yaqiinsan tahay wax walboo ilaahay kuu qadaro subxaana wa tacaala inaysan ku gafaynin min khayrin aw shar qofku markuu yaqiin haysto oo yaqiin uu ku taagan yahay dhib walboo soo gaaro waa u fududaanaya waxa u fududaynayana waa maxay waa alyaqiin maxaa yeeley tadajur la imaan maayo xasre iyo nadaamo ma muujinayo maxaa sidaa u yeeli weydo ku calaacali maayo maxaa yeele wuxuu og yahay wax walba inay ku dhacaan biiraadati illaahi wa qadarihi subxaanahu wa tacaala meeshaasi wuxuu ka gaarayaa marka musiibo walba oo adduunyo oo ku dhacda wax u fududaynaya xagga yaqiinta marka ilaahu waxaad naga siisaa wax aada noogu fududaynaysa masaa'ibta adduunyada dhibaatooyinka adduunyana soo wajahay masaa'ibta ha noqoto filmaal ama ha ahaato fi nafsi ama ha ahaato fi lahli intaba masaa'ib baa kaaga dhacay masaa'ibta kala duwan xagga yaqiinta alla waxaad naga siisaa wax aada noogu fududaynaysa masaa'ibta adduunyada allaahuma maticnaa biasmaacina wa absaarina wa quwatina ma axyaytana ilaahu waxaad noogu raaxaysaa maqaladeenna iyo aragyadeenna labadaba ilaahana siiye subxaana wa tacaala waxay ka mid tahay nicmooyinka waaweyn ee ilaahayna siiye subxaana wa tacaala wa quwatina iyo awooddeenna ilaahu noogu raaxay maa axyaytanaa inta aad noolnoolays macnaha muddata xayaatina wa intaan noolnahaba ilaahayu nicmooyinka hanaga qaadin ilaahu maqalka hana tirin ilaahu indhaha hana tirin ilaahayu awoodda hanaga qaadin annagoo adduunyada ku nool maxaa yeele qofka inuu xibnahaasi waayo waa naqsi waa culays qof aan waxba maqlay ama aan waxba arkayn ama isagoo adduunyada ku nool aan waxba qabsan karin waa musiibo waaye marka nebiga alai slat slam wuxuu ku ducaysan jiray ilaahayuu noogu raaxay maqalladeenna iyo aragyadeenna iyo awooddeenna inta aadna noolaysoon adduunyada ku noolnah intaa ugama sii harina wuxuu yidhi wajcalhu alwaaria mina alwaari mina macnaheedu waxay culamadu ku fasireen ilaahu waxaad ka dhigtaa xibnahan aan soo sheegay mid annagana dhaxlaya oo macnaheedu waa maxay ilaa aan ka dhimanno ilaahu waxaad nooga dhigtaa kuwa caafimaad qaba oo bad qaba macnihi xadiis saas waay wajcalhu alwaaria mina alwaari waa albaaqi yacnii midka haraya ilaahu ka dhig wey oo annaga aan dhimanno annagoo xibnahaasi noo caafimaad qabaan annagoo dhagaheenna maqalkeennu caafimaad qabo indhaheennu ay caafimaad qabaan awooddeennu ay caafimaad qabto ilaahu aan dhimanna annaga marka laakiin yayse ayaga naga hormarin wey oo annaga adduunyada ku nool ilaahu hana tirin maqalka iyo aragga iyo awoodda intaba wajcal ha'ranaa calaa man dalamanaa ha'riga waxaa la yihahdaa aargudashada lifulaanin calaa fulaanin ha'run hadday carabtu yidhaahdaan macnaheedu waxa waaye dad horow ka dilayo aargudashuu ku leeyahawa ha'riga waxa la yihahdaa marka ciddii dembi kaa gashay ama wax horay kaaga samaysay ama qof ehelkaaga ka mida dishay ha'ri baad ku leedaho macnaa waa inaad ka aargudato wajcal allow waxaad yeeshaa ha'rana meeshaa waxaa lasoo qadarayaa ay idraaka ha'rina yacnii ha'rigeenna ama aargudashadeenna haleeliddeeda aan haleelayno allow waxaad yeeshaa calaa man dalamanaa ciddiina dulmisay yacnii ciddiina dulmisay ilaahu nooga aargud way ilahu qofkiina dulmiya allow nooga aargud wansurnaa allow nooga gargaar calaa man caadaanaa ciddiina la collaytantana ilaahu nooga gargaar cadowgeenna ilaahu nooga gargaar way meeshaa markaa cadow walba ood leedahay ayaad ka ducaysanaysaa ama waxaad ku ducaysanaysaa inuu ilaahay kaaga gargaaro subxaanahu wa tacaala xadiid ibni cabaas oo fii abi sunani abi daawuud ku jira duco dheer oo nebigu ku ducaystay calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jirtay inuu yidhi allaahuma ansurna walaa tansur calayna ilaahu noo gargaar walaa tansur calayna cadowgeenna allow ha u gargaarin oo dusheenna ha uga gargaarin laakiin ilaahu annaga noo gargaar oo annaga waxaad naga dhigtaa kuba cadowgooda ka qaalib noqdo ka adkaada laakiin cadowgeenna ilaahu qalabada ha siin oo yaysan naga adkaanin wansurnaa calaa man caadaana walaa tajcal allow ha yeelin musiibatanaa musiibadeenna allow ha yeelin fii diininaa diinkeenna dhexdii diinka ilaahu musiibaha nooga ridi muusan dhihin nabiga calayh isalaatu wasalaam walaa tajcal musiibatana fii dunyaana sababtoo ah addiinu ahamu min addunya diinka ayaa ka muhiimsan adduunyada adduunya waxa yaalloo dhan diinkaagaa kaaga muhiimsan dhib walbo adduunyada ku soo wajaha waxaa kaaga muhiimsan diinkaaga maxaa yeeley adduunyadu wax qiimaa ma lahan adduunyada maanta waad joogtaa berrina waa ka tegaysaa ma aha daarulqaraar adduunyadu ma aha meel lagu nagaanayo lasii joogi doono waa meel maanta aada joogto berrina aad ka tegayso dhib walbo adduunyada kugu dhaca waa ka sahlan yahay waana ka fudud yahay wax badan in dhib kaa soo gaaro diinkaaga wax isku dhowna ma aha wax laysbarbar dhigana ma aha waxaa marka caqli darro ah oo musiibo kugu soo ku soo wajahday ah haddii adduunyo wax ka mid a aad diinkaaga ku bedelato oo diinkii waajibka ahaa inaad la timaaddo ama waxyaabihii allah kugu farad yeelay subxaanahu wa tacaala inaad ku bedelato in yar oo dhaldhalaal adduunya ah oo adiga tanaasusha diinkaaga adigoo dhaqaale adduunya ku qaadanaya dhaqaalahaas intuu doona ha gaaro tiraduu doona ha gaaro mar walba khaasir baa taha adigaa khasaaray waxaa la rabaa qofka mu'minkaa diinkiisa inuu ahaado ra-sulmaal ra-sulmaal waa la yaqaan soo ma yacni waxa keliya la ilaashado ee dhowranayso diinkaagu inay noqdaan xifduddiin wax walba waa ka muhiimsan yahay bal xifdu diin wuxuu ka muhiimsan yahay xifdu nafs diinka in la xifdiyo la ilaaliyo ayaa ka muhiimsan kana sarreeya in nafta la ilaaliyo adduunyadu marka wax qiimaa ma lahan hadday xataa musiiba kaaga dhacda adduunyada ee aada sabarto ilaahay waa kugu dembi dhaafayaa sabarkaas haddaad sabartood ixtisaabsato darajaad sara ilaahay kugu gaarsiinayaa bisabri walixtisaab ma khasaarin marka laakiin musiibada diinka kaaga dhacda waa akbar musiiba waa musiibo lagu dhaco ama ku soo wajahda midda ugu weyn wey lidaalika nebiga caleyh salatu salaam wuxuu leeyahay walaa tajcal musiibatana fii diinina ilaahuw musiibadeenna ha yeelin diinkeenna haddaadna itixaamayso ama musiiba ay nagu dhacayso ilaahu diinka nooga badbaadi adduunyada iyo waxyaabahaasi ha ku dhacdo laakiin diinkeenna ilaahu musiibaha nooga ridi walaa tajcal iddunyaa ilaahu adduunyada ha ka dhigin akbara haminaa hamigeenna waxa ugu weyn ilaahu adduunya ha ka dhigin akbaru haminaa maxaa la rabaa inuu noqdo alaakhira hamiga ugu weyn waa inuu aakhiro noqdo waxa ugu weyne damacsan taheed jeceshahood rabto inaad gaarto waa inay noqoto jannada ilaahay subxaana wa tacaala iyo sidaad aakhiro ku badbaadi lahayd maalinkai adduunyadu noqoto waxa ugu weynoo hamigaaga ah waa maalinkaad khasaari lahayd wey adduunya aakhira waad khasaaraysaa haddii adduunyada hamigaaga ugu weyn uu noqdo maxaa yeelay hamiga weyn asigaad qaabilaysaa waxaadna ka jeesanaysaa wixii ka muhiimsanaa ee daartii aakhiro lidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday man kaanat اdunyaa hama faraqa allahu calayhi shamlah wa jacala faqrahu bayna caynayh walam yaأtihi min addunya ila ma kutiba lah qofkii hamigiisu adduunye ay tahay oo adduunye uu ku fakiraya siduu dhaqaalo ku samayn lahaa siduu daaro ku dhisan lahaa siduu waxaa weeye mee yacnii hanti fara badan u samayn lahaa siduu shirkada u abuuri lahaa hamigiiso dhan waa adduunyo aakhiraba ka fakeri maayo qofka hamigiisu adduunyo yahay ilaahay wuxuu ka kala kaxeeyaa wixii u kulansanaa wixii iskugu aadanaa baa ilaahay ka kala tuuraa faqrigiisana alla wuxuu yeelaa bayna caynay faqrigaa lasoo hordhigaa faqrigu u jeedaa xadiidka u fiirso ilaaha faqiirka dhigaya asiga lama dhihin laakiin muxuu leeyahy nabig alay slat slam wajacala faqrahu bayna caynay farqigaa udhexeeya asigaa faqiira iyo faqrigiisiibaa waxaa la yeelayaa bayna caynay farqi baa udhexeeya soomaaliduna waa sheegaan farqigaasoo waxay yidhaahdaan dadku waa laba qaybood waxay yidhahdaan faqriga dadna faqrigabaa yacni faqriga ayaa arka dadna ayagaa faqriga arka dad faqri faqrigaa arkayao faqrigaa raadsanaya waa dadka fuqarada ahay aan waxba haysan dadna ayagaa faqriga arka faqrigu uma jeedo laakiin ayagaa u jeedo arkaya macnaheedu waa maxay yacni qalbigay fuqara ka yihiin hanti way haystaan laakiin waa fuqaraa qanaaco ma lahan faqrigiibaa u muuqda maantao dhan waa walwalayaa wuxuu isku haystaa qof aan waxba haysan wax yar hadday ka baxaan wuxuu ka fakirayaa meeshay ka soo geli lahaayeen murugow ku noolyahay kaas waa ka daran yahay qofka faqiirka ah ee aan waxba haysan laakiin qanaacada qaba faqiir qanaaco qabaa jira dad badanoo fuqaraa oo aan waxba haysan laakiin haddana ku qanacsan wixii ilaahay siiye subxaana wa tacaala raaxay ku nool yihiin dadkaasi way ka raaxo badan yihiin midka bangiyada u buuxaan ee hantida faraha badan haysta laakiin haddana qalbiga faqiirka ah ee mar walba walwalaya ee mar walba siduu adduunyo u raadinaya ku fakiraya ee shilinka ka baxa u haysta inuu faqri soo wajahay hadduu wax yar bixiyo waana ujeedooyinka mushrikiinta caruurta ay u leyn jireen mid ka mid ah oo allah subxaana wa tacaala uu ka reebay walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq wa fii aayatin ukhraa khashyata imlaaq yacnii caruurtiina hallaynina oo hadilina adinkoo ka baqaya faqri fuqaro ma aha laakiin waxay leeyihin haddaan caruur badan yeelanno fuqaraan noqonaynaa hadda gaalada way sameeyaan arrinkaa laakiin si dadbanay u sameeyaan ilmihii oo nool dili maayaan waxay samaynayaan marka hore inuu dhasho iska ilaalinayaan marka horey ka dagaalamayaan inuu dhasho hay-aday u sameeyeen ka shaqeeya waxaa la yidhaahdaa taxdiidu nasli yacni taranka in la xadido taranka in la xadido bulshada ay ayagu markaa ay maamulaanna waxay ku booriyaan ama ay ku dhex faafiyaan in la iska ilaaliyo caruur badan maxaa yeele waxay leeyihin hadday caruurtaad u badato faqriyaa kusoo wajahaya caruurta waxay u baahan yihiin waxay cunaan waxay u baahan yihiin meelay ku hoydaan waxay u baahan yihiin waxbarasho waxbarashadii lacag bay u baahan tahay xisaabtanay ku jiraan lacagtii way hayaan laakiin haddana faqrigaa u muuqda markaasay labalabo isku koobeen labalaba iyo halhal qofkii laba ka badan yeesho waxay leeyihiin faqrigaa soo wajahaya waxay yidhahdeen cilmi baarisaan samayno waxaan ogaanay markii taariikhdu ay gaarto intaa iyo intaa inta sheegeen sanawaad xadidan adduunyada waxaa badanaya bay yidhaahdeen dadka dadku markay bataanna cuntadaa yaraanaysa cuntadu markay yaraatana baahiyaa imaanaysa marka si baahidaas looga hortago hadda ilmaha ha la yska yareeyo faqrigay u jeedaan wa jacala faqrahu bayna caynayhu faqri bay arkayaan wax iimaan qofka hadduusan mar iimaan lahayn qanaaca ma laha qanaaca ma laha marka nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahu adduunyada ha ka dhigin hamiga ugu weyn ha nooga dhigin hamigeenna aakhiro ilaahu ka dhig walaa mablaqa cilmina cilmigeenna meesha uu gaarayana ilaahu adduunya ha ka dhigin dad cilmigoodu adduunyo ku kooban yahay keliya ilaahu ha ka dhigin walaa tusallid calaynaa allow ha nugu sallidin man laa yarxamunaa qof aan noo naxariisanayn qofkaa xoog badan oo ilaahay aan kaaga baqayn cid kalow kaaga baqayana aan jirin aaduu kuu dhibaataynaya marka ilaahu ha nugu sallidin qof aan noo naxariisanin fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirta walaa tusallid calaynaa man laa yakhaafuka walaa yarxamuna ilaahu ha nugu sallidin qofaan adiga kaa baqayn annagana aan noo naxariisanayn ilankaas waa cadow cadow kaa awood badanna siduu doonuu kaa yeelayaa waana musiiba marka waa wax ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin